Cabdiweli Timacadde Maareeyaha Hay'adda Aqoonsiga iyo Diiwaangelinta Qaranka ee NIRA ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedooyinka qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka isagoo sidoo kale ka warbixiyay qorshaha hay'adda ee ku aaddan diiwaangelinta bulshada Galmudug.
ujeedka aqoonsigu waxa weeyaan inuu inuu fududeeyo adeegyada inaynu adduunka ka mid noqonno oo aynu noqonno dad la aqoonsan yahay oo qof kasta aqoonsi leeyahay inta waa ka warqabnaa soomaali baynu nahay wadamada deriska ah baynu lacag fara badan ku bixinaa si aynu aqoonsigooda u raadsanno been miya arrintaas waxaan u malaynayaa rag ku bixiyey inay halka fadhiyaan laba kun oo dollar kan horta lacag badan kaaga bixi mayso hadda lacag la-aan baaba lagu bilaabayaa lacag la-aanta horta waxaan rabnaa inaan ugu bishaarayno dadka reer galmudug bisha rabadaan darteed inay horta lacag la-aan isku diiwaangelinayaan afarta magaalo inta ay bisha rabadaan socoto wixii ka dambeeyana qorshaan kasoo saarana insha allah haddii lahay maamul goboleedka galmudug aan ka daahfurana xarumahan ay yihiin wejigii koowaad wejigii labaad iyo wejigii saddexaadna aan rabno inaan gaarsiino degmooyinka inta dhiman ujeedkuna uu yahay inaan shan iyo toban milyan aan diiwaan gelino marka la gaaro labada kun iyo labaatan iyo sagaalka shan iyo toban milyan waxaan rabnaa inaan mid caddeeyo waxyaalo badan baa laga sheekeeyey